boqolaal ka mid ah bulshada ku nool magaalada coosweyne ayaa waxa ay u soo daawasho tageen fagaaro lagu soo bandhigayay meydadka ah askartii dowladda federaalk ah looga laayay dagaalkii dhowaane ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud iyadoona ay fagaaraha soo xaadireen qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanka coosweyne waxaana fagaarahan lagu soo bandhigayay meedadka askarta dowladda federaalk ah ee lagu laayay dagaalkii ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee galgaduud bulshada kula hadlay salaadiinta waxgaradka iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa ka mid ahaa dadka ka hadlay fagaarahan lagu soo bandhigayay meydadka askarta dowladda federaalka qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kuwaas oo si weyn u soo dhoweeyey dharbaaxada ku dhacday ciidamada dowladda federaalk ah islamarkaana baakha u jeediyey askarta kale ee weli baaqiga ku ah safka dowladda federaalka waxaan u sheegaynaa dadkii dhalay iyo ahalkoodii inay dadkan waxau ahay ay ka ceshadaan waxaawaay wiilashoodii hadda mucugta ahay ee soddon jirka iyo shan iyo labaatan jirka ahay meeshaan wada yaallo mar waa niman wada waaweyn waxau ahay waa ka gaaloobeen waxay haayeen male waxa waaye amerikana waxu tiri mayso turkina waxu tiri maayo hal garabka waxaa ugu qoran gorgoraa leeyiraa hal waxaa ugu qoran dana baa leeyiraa dameero caadiya waayo lagu adeegahayo waxaan uga digaynaa wiilasha soomaaliyeed saatan baan uga digaynaa wiilasha soomaaliyeed inay saatan ku dhalaan waxaan kaxunaha iyakoo oo gaala oo mabda difaacaya mabda'a kiristanka difaacaya inay saatan ku dhintaan aad iyo aad baan uga xunnaa wiilasha soomaaliyeedoo hadda ka dambena uga digaynaa sidatan waxaa sidoo kale ka mid ahaa dadka soo xaadiray fagaarahan lagu soo bandhigayay meedadka askarta dowladda federaalka suldaan daawuud suldaanka guud ee beesha wacisle wuxuuna suldaanka u digay askarta kale ee dowladda federaalka ee ku howlan inay weeraro ku soo qaadaan deegaanada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ee lagu maamulo shareecada islaamka inay kuwaana qaataan waxa ku dhacay saaxiibadood hadda maanta waxay joogaan inay ku baktiyeen meeshii ay hadda meesha taagan yihiin waxaan leenahay marka ha ka waantoodaano ragga ku jiraaho maahaanoo kale tood yaan yaan likaynin ayagoo la jiidayo hadda dadkan hadda ninku maba naqan mana la aqoonsan karo waxaan leenahay gabdhaha soomaaliyeed wiilashooda ha ka reebtaan odayaasha soomaaliyeed gabdhahooda ha ka reebtaan war dadka eelka ha ka reebtaan waa dad waxay u dhasheen habartoodii adoogood waa dad muslima ay yihiin muslimiin ay yihiin inay hadda markaa ay waxuu ahay gaalnimo in galan ay ku dhintaan runtii waxa weeye meeshaan la keenaa waa nasiib darro meeshaanna waxa weeye qabuurihiisoo duulayaasha ugu dambeyn waxaa fagaarahan lagu soo bandhigayay meedadka askarta dowladda federaalka ah bulshada kula hadlay waaliga gobolka galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid wuxuuna waaliguu sheegay inay si weyn ka wilaaye ahaan u soo dhoweynayaan howlgalladan guulaystay ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab marka galgaduud ama gobollada dhexe waxa u soo soconaysaan oo u soo aadaysaan meeshaan waxaa yaallaa waxan oo kale waxaan leenahay marka nimankan shisheeye iyo gaalo inaad u dagaalantaan dhiiggiin u baxo gaalnimo aad u dagaalantaan dan idinkuma jirto anta nool markan waxaan leenahay ilaaha i toobakeenna ilaahay u laab qodobka labaad waxaan soo dhaweynaynaa shaqooyinkii iyo camaliyaadkii iyo hooshii ay galeen mujaahidiinta ee dagaaladan had ugu dambeeyey raggii abaabuley oo qiyaadada ahaa raggii junuudda ahaa ciidamada ahaa raggii sabray ilaahay amarkiina subxaanahu watacaala qaatay ma ahan markii ugu horreysay oo wilaayada islaamiga ah ee galgaduud lagu soo bandhigo meydadka askarta dowladda federaalka balse waxaa marar kala duwan lagu soo bandhigay qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee galgaduud meydadka askarta dowladda federaalka ah ee lagu laayay deegaanada ay duulaanka kaga soo qaadeen wilaayada islaamiga ah ee galgaduud